nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka yacquubna wuxuu degay dhulkii aabbihiisa qariibka ku ahaan jiray oo ahaa dalkii kancaan kuwanuna waa farcankii yacquub yuusuf isagoo jira toddoba iyo toddobaatan sannadood ayuu indhaha la dejinayey walaalihiis wuxuuna ahaa wiil la jooga walaashiis bilxaax iyo silfaax oo ahaa naagihii aabbihiis markaasaa yuusuf xaggooda war xun uga keenay aabbahood israa'iilna yuusuf wuu ka jeclaa carruurtiisa oo dhammu maxaa yeelay wuxuu ahaa inankuu dhalay markuu qaboobay oo wuxuuna u sameeyey shuqul midibyo badan ah markaasaa walaalihiis arkeen in aabbahood ka jecel yahay isaga walaalihiis oo dhan kolkaasay necabdeen isaga wayna kari waayeen iyana isaga si badan si nabad ah ula hadlaa yuusufna wuu riyooday markaasuu riyooday uu u sheegay walaalihiis iyana aad bay u sii necbaadeen oo wuxuu iyagii ku yidhi waan idin baryayey bal maqal riyadan aan ku riyooday bal eeg waxaynu beerta ku dhexdhexaynay xidimooyin markaasaa dhexdeedii kacay oo istaagay oo xidhimooyinkiinana hareeraheeda yimaadeen oo uu sujuudeen xidhimooyinkoodii markaasaa walaalihii ku yidhaahdee ma aanad naga xumaan doontaa mase inoo talin doontaa markaasay aad iyo aad uga sii nacbaadeen riyooyinkiisii iyo hadalladiisa aawadood markaasuu haddana riyo kale ku riyooday oo walaalihiis u sheegay oo wuxuu ku yidhi bal eega waxaan ku riyooday qoraxdii iyo dayaxi iyo koob iyo toban xidigood oo ii sujuuday markaasuu aabbihii u sheegay iyo walaalihiisba aabbihiisna waa canaantay oo wuxuu ku yidhi waa maxay riyadan aad ku riyootay ma aniga iyo hooyada iyo walaalaha baan ku imaan doonaa oo intaan wejiga dhulka saaro ku sujuudi doonaa markaa say walaalihiis ka masayreyn isagii laakiinse aabbihiis markuu ku heystay hadalkaasi yuusuf walaalihiis oo iibiyey isaga markaasaa walaalihii tageen inay adigii aabbahood soo dejiyaan shekem israa'iilna wuxuu yuusuf ku yidhi miyaanay walaalaha adigii dejinayn shekhem bal kaaleya xaggoodna ku diyaariyey markaasuu isna ku yidhi waa ikan oo wuxuu ku yidhi isagii bal tag oo soo arag in walaalaha iyo adigaba nabad qaba iyo in kale oo haddana ii warkeen sidaa daraaddeed isagii wuxuu ka diray dhexdeedii hebroon oo wuxuu tegay shekem markaasaa nin helay isagoo duurka wareegaya ninkiina wax buu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaa isna wuxuu yidhi waxaan doonayaa walaalahay waan ku baryayaa ee ii sheeg meesha adigii dejinayaan markaasaa ninkii ku yidhi halkan way ka tageen waayo maxaa waxaan maqlay iyagoo isku u leh inakeena aynu dootan tagne markaasuu yuusuf walaalihiis ka daba tegey oo wuxuu iyagii ka helay dootan markaasay meel fog ka arkeen isagii oo intuusan u dhowaan iyagii ayay ku tashadeen inay dilaan oo waxay isku yidhaahdeen bal ee kii riyada badnaa waa soo socdaaye haddaba kaaliya aynu dilne oo aynu ku tuurno ceelasha midkood oo aynu oo waxaynu dhan doonaa bahal xun baa cunay dabadeedna waxay arki doonaan bal waxay riyooyinkiisa noqdaan oo rabeen baa taas maqlay isagii wuxuu ka samata bixiyey gacantoodii oo wuxuu iyagii ku yidhi yaynan naftiisa ka qaadin kolkaasuu rubeen ku yidhi isagii dhiig hadaadinina ee isaga ku tuura ceelkan cidlada ku yaal laakiin si far hasaarina oo wuxuu taasi u yeelay inuu isaga ka samata bixiyo gacantooda oo uu celiyo aabbihiis oo waagaas waxay noqotay inuu yahuudda ka tegay walaalihiis oo wuxuu u leexday nin magaciisa la odhan jiray xiran oo reer cadulam ah markaasaa yahuudda wuxuu halkaas ku arkay in reer kancaan ah oo magaciisa la odhan jiray shuuca gabadhiisa kolkaasuu kaxaystay iyadii oo uu u tegay wayna uureysatay oo waxay dhashay wiil magiciisa la odhan jiray ceyr oo haddana mar kaley uureysatay oo waxay dhashay wiil magiciisa u bixiyeen oonaan oo weliba haddana wiil kaley dhashay magiciisna waxay u bixiyeen shalaax oo isna wuxuu joogay keesiib markaasay dhashay isaga yuusufna waxaa la keenay masar kuwii reer ismaaciil oo isaga halka geeyeyna waxaa gacantoodii ka iibsaday nin masri ahaa oo la odhan jiray fotifar oo fircown sirkaal u ahaa oo madaxii wardayayaasha ahaa rabbiguna waa la jiray yuusuf mar badan ayuu ka badbaadiyey wuxuu ahaa nin liibaansan wuxuuna joogi jiray gurigii sayidkii masriga ahaa sayidkiisana wuxuu arkay in rabbigu liibaaniyey nebi yuusuf bal raxim allaahu wixii uu sameeyey oo dhan isaguna raali buu nebi yuusuf ka ahaa bal raximaallaahu yuusufna waa u adeegi jiray oo wuxuu isagii ka dhigay kan gurigiisa u sareeya wixii uu haystay oo dhan gacantiisa wadageliyey oo waxay noqotay in wakhtigii uu ka dhigay kan u sarreeya gurigiisa iyo wixii uu haystaa oo dhan uu rabbiga gurigiikii masaariga ahaa u barakeeyey nebi yuusufna bal raxima allaahu aawadiis wixii uu guriga iyo beertaaba ku haystay oo dhan barakada rabbiga saarnayd uu lahaa oo dhan nebi yuusuf bal raximahullaahu gacantiisa kaga tegay waxba kama ogeyn wixii uu hayey wixii uu cuni jiray mooye yuusufna aad buu u quruxsanaa wuuna suurad wanaagsanaa taasi waxaynu ka soo xulannay kitaabka towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu waa sheekooyinka nebiyada oo aan horay u soo bilownay oo ah tahanadii casharkeenna dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dt com
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku dhiirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku dhiirsado waan ku doonayaa
dayr hoordayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deendaye dayr hoordayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deendaye ay kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoordayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deendaye dayr hoordayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deendaye ay kalay soo dhabo
qaysoo dartaa nafta daalane darataa in daran ma u diirnaxdo qaysoo dartaa nafta daalane darataa in daran ma u diirnaxdo ma u diirnaxdo may kaa tahay
daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
qaysoo dartaa nafta daalane darataa in daran ma u diirnaxdo qaysoo dartaa nafta daalane darataa in daran ma u diirnaxdo ma u diirnaxdo may daatahay
daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
hal doorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel hal doorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel waa deeqilaa
ducaysanay runtii waan kugu dego dabashada isha kugu doogsate ducaysanay runtii waan kugu dego dabashada isha kugu doogsate daa'ima u guda
hal doorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel hal doorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel waa deeqilaa
ducaysanay runtii waan kugu dego dabashada isha kugu doogsate ducaysanay runtii waan kugu dego dabashada isha kugu doogsate daa'ima